waxaa kamid a marka la fiiriyo fadliga ay tobankan dambe ay ay leeyihiin guud ahaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu si gooni a aada iyo aada ugu sii dadaali jiray oo waxaa la leeyahay yajtahidu fi lcashri lawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi tobankan dambe nabigu aada buu u nooleyn jiray uguna dadaali jiray caleyhi salaatu wasalaam si uunan bisha inteeda kale ugu dadaali jirin tobankan dambe waxaa loo badinayaa inuu ku jiro oo ay tahay habeenkii muxuu ahaa allah uu ku tilmaamay subxaana watacaala xamiim walkitaab ilmubiin ina anzalnaahu fi leylati mubaaraka inuu habeenka barakaysan uu ku jiro ayaa loo badinaya marka tobankan dambe waa muxuu ahaa alcibratu bilkhawatiim waa tobanka bisha ugu qiimaha badan weeye nabiguna si gooni a buu u nooleyn jiray caleyhi salaatu wasalaam fadligeeduna xaqiiqatan waxaa kaloo sii xoojinaya markuu nabigu bisha guud ahaan ka hadlaya waa kii yidhi shahrun awaluhu raxma wausaduhu makfira wa aakhiruhu cidkun min annaar waa bil tobankeeda beriya hore ay tahay naxariis tobanka dhexena ay tahay naar dembi dhaaf tobanka ugu dambeeyo oo ugu fadli badanna ay tahay qofkii oo naar laga xoreeyo waa gartay sheekh cabdiraxmaan waxaad carabka ku dhufatay habeenka ku jira tobankan dambe ee ramadaan ee laylatulqadarka marka bal laylatulqadar taagse gaar uga waran iyo habeenada loo badinayo ha habeenkani fadliga uu leeyahay marka ugu horeysa fadli ahaan waa habeenu ilaahay uu ku tilmaamay subxaana watacaala uu leeyahay waa khayru min alfi shahr kun bilood oo uuna ku jirin habeenka leylatulqadarka ayuu ka fadli badan yahay ama ka khayr badan yahay oo taa micnaheedu ay noqonayso qofka cibaadaysanayay siddeetan iyo saddex sano iyo dheeraad iyo bilo ayuu qofka hadduu ilaahay u waafajiyo subxaanahu watacaala uu noqonayaa qur-aanka ilaahay baa tilmaamaya subxana watacaala ina anzalnaahu fi laylati alqadri wama adraaka ma laylatu lqadri laylatu lqadri khayru min alfi shahr waxaa kaleetoo fadli ah habeenkaas waa habeenku qur-aanku soo degay waa fadli kale weeyaan waa habeen barakaysan weeyaan habeenkaa isaga ah malaa'igta ilaahay malaa'igta oo dhan baa soo degaysa ama malaa'ig fara badan oo malaayiin ah ayaa dhulka imanaysa oo markaa u imanaysa oo dadkii ku odhanaysa salaamun hiya xataa madlaci alfajr marka waa habeen nabadgeliyo waa habeen maxaa malaa'igtu ay soo degayso waa habeen uu jibriil uu soo degayo waa habeen ilaahay subxana watacaala naxariistii si gooni ay usii furan tahay waa habeenkii qur-aanku uu soo degay waa habeenka amar kasta oo wanaagsan oo xakiim ah ilaahay uu xukumo subxaanahu watacaala leylatulqadarka habeenaha loo badinayo sida uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa habeenada tiradu ay isdheer tahay oo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa taxaraw laylata alqadri fi fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan waxaad ku dadaashaan habeenka leylatulqadarka la yidhaahdo tirada isdheer ee tobanka dambe ee bisha marka waa habeenka koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka habeenadaas weeya tirada isdheer ee la sheegayo marka habeenadaas si gooni ah inay meelaha ugu jiraan ayaa loo badinayaa waxaa maxamed oo cajiib ah khilaafku mararka qaarkood dhibka uu leeyahay xadiis saxiixa wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la itusiyey oo la ii sheegay bishii habeenka leylatulqadarka ah pacifically ama bidaat habeenka uu noqonayo ama uu yahay baa la ii sheegay waxaan u soo baxay inaan idiin sheego kadibna nabigu wuxuu yihi fatalaaxaa fulanu wa fulaan hebel iyo hebel baa murmay oo iskhilaafay marka wuxuu yihi nabigu waa la ilowsiiyey oo waan iloobay ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu wuxuu yihi waxaadse ka raadisan oad ku dadaashaan habeenada tiradu ay isdheer tahay marka habeenadaas oo ay tiradu isdheer tahay oo tobanka dambe ah ayaa loo badinayaa waxaa loo sii badinayaa inuu ku jiro oo uu yahay inkastoo aan la hubin boqol kiiba boqol habeenka toddobiya labaatanka oo muxuu ahaa habeenkaa toddobiya labaatanka ah nusuus ama axaadiis qaar baa yaro tilmaami saxaabadii nabiga qaar baa ku dhaaran jiray calayhi salaatu wasalaam inuu habeenkaa toddobiya labaatanka ah uu yahay waxaa kaleeto culimada qaarkood ay leeyihiin marka la tiriyo suuradan ka sheekeynaysa habeenkan ee odhanaysa ina anzalnaahu fi laylati alqadri wama adraaka ma laylatu lqadri laylatu lqadri khayru min alfi shahr marka la tiriyo alfaadaasu toddobiya labaatan jeer bay ayuu ayuu yani habeenka toddobiya labaatanka ayay tiradu kusoo fadhiisanaysaa marka culimada qaar baa waxay leeyihiin aayaddaa suuraddaa lafteedaan ka qaadanaynaayo toddobiya labaatanka weeyaan waxaa jirta duca aada cajiib u ah maxamed oo uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam caaisha ay weydiisay haddii habeenka ilaahay i ogeysiiyo habeen uu yahay maxaan ku ducaystaa markaa nabigu wuxuu ku yidhi waxaad ku ducaysataa oo tidhaahdaa allahuma inaka cafuwan tuxibu alcafwa facfu canii ilaahayo waxaa tahay alla subxaana watacaala cafiska iyo bini aadamka inuu cafiyo dambaabay alla jecel baa tahay ilaahayow icafi ducadaa ku ducaysa ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ducada cafiska in la badiyo dembi dhaafka inuu qofku ilaahay dembi dhaaf weydiista in la badiyo waa gartay sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyntii waxaa jira sidoo kale tobankan dambe ee ramadaan dadka muslimiinta ah inay bixiyaan salaada ciida ka hor zakaatulfidriga marka qaabka loo bixiyo iyo fadliga zakaatulfidriga haddaad wax yar nooga iftiimiso su-aal aada u fiican walaalow zakaatulfidriga marka ugu horeysa waxaan tilmaamaynaa xigmadeeda iyo fadligeeda xigmada ilaahay uu u jideeyey ama uu nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa lisaani nabiyihi ilaahay uu noogu jideeyey waxa weeyaan waa laba xigmo weeyaan xigmada koobaad waxa weeye in ay qofka miskiinka ama faqiirka ama baahan ee bulshada muslimka ah ku dhex jira maalinkaas inuu bulshada farxadda uu la wadaago oo waxaa jira xadiis uu nabigu leeyahay uqnuuhum can hada alyawmi dawaaf maanta inay tugsadaan oo dariiqyada wareegaan ha lagaga filaado dadkaas ayaga ah xigmada labaad ama sababta labaadna waxa weeye oo wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sameeyey duhratan lisaa'im min alagwi warafad inay qofka sooman ka daahirto oy ka dhaqdo oy ka nadiifiso waxyaabihii ka dhacdhacay ee aan habboonayn labadaas way horta xigmadu muxuu ahaa qaabka loo bixinayo waxa weeye way kala yara dudwanaanaysaa qof waliba meeshuu jooga iyo wadcigiisa ku xidhnaanaysaa haddii qofku raashin bixinayo laba kiiliya bar ayuu bixinaya oo raashinka haaliban ama dadka intooda badan meesha jooga laga cuno haddii qofku xataa raashin haysanin oo uu caana keliya haysto caanihii baa raashinku u noqonaya caanihii lafteedii ayuu bixinayaa hadday muxuu ahaa dadkeena meelahan jooga iyo qurbaha iyo oo inta badan u saaran tahay lacagtu inay bixiyaanna lacag bay bixinayaan oo lacag baan bixinaynaa biidni illahi tacaala